marxaba wanaagsan dhegaysta kusoo dhowow warka habeennimo qodobada ugu waaweyn ee aad ku dhegaysan doonto waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo nasiib daro ku tilmaamay dadkii lagu laayo deegaanka xaajacale ee gobolka shabeellada dhexe kamada ciidamada qalabka sida dowlad goboleedka jubbaland oo maanta xukumo kuridaro ka tirsanaa ciidamada kala duwan ee maamulkaasi wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya ee koonfur galbeed ka bilaabay diyaargarowga dagaalka al-shabaab looga saarayo deegaanada maamulkaasi maamul goboleedka puntland oo degniino ka soo saaray roobab iyo weliba dabeelo xoogan oo ku wajahan deegaanada uu ka armay maamulkaasi waaraadka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaa duqaynta israa'iil ay ka wado marinka khaza oo sii kordhaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oomo b oo ka kooban boqol garam soddon garam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays bastindomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqod wanaagsan dhegaystay waa habeennimo axad ay sii bixayso isniin ay soo geliso taariikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bisha oktoobar sannada kusoo dhawaada warkii ofisan haddii aan ku bilowno madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu nasiib daro waxa uu ku tilmaamay dadkii birmageedada ahayd ee lagu laayay deegaanka xaajacale oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe
kuwa ahal waa walaalo waa dad wada dhashay waa dad deegaan ah oo deris ah xuquuq fara badanna isku leh sida laga dhawaajiyeyna waxaan fiicnayn oo loo nisbeeyey shaydaan ah meesha ka dhacay meesha dhib ka dhacana in akhyaar ka talisa wanaagga oo xumaanta reeba le xumaanta reebta la hela waa lagaba maarmaan akhyaartina waa taas
madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu ka hadlay dagaal beleedyada ka socda qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe sheekh shariif sheekh axmed ayaa marka hore waxa uu ka tacsiyeeyey dadkii ku geeriyooday colaadda ka socota ama ka soo cusboonaatay deegaano hoostiga ah gobolka shabeellada dhexe qoraal uu bartiisu soo dhigay ayaa waxa uu u qornaa sida tan allah u naxariiso intii ku geeriyootay colaadda ka soo cusboonaatay deegaano hoostiga gobolka shabeellada dhexe waxaa wax aada loogu xumaadaa in ay soo laalaabato colaadda u dhexaysa dadka walaalaha ah si adag ayaan ugu cambaareynayaa waxaana ku baaqayaa in si deg dega loo joojiyo isdilka dadka ehelka ah sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya islamarkaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa nasiib daro weyn waxa uu ku tilmaamay in dhiigga muslimka ah si maalinlaha ugu daadanaya qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe waxaa nasiib daro weyn ah in maalin walba la dilo dad aan waxba galabsan lana daadiyo dhiigga qofka muslimka ah iyadoo dadaal lagu bixinayey nabadda iyo dib heshiisiinta loo fadhiyo muddada dheer si loo soo afjaro xaaladaha colaadeed ugu dambayntii madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku baaqay in si shuruud la-aan ah loo jeejiyo colaadda sharcigana la horkeeno dadkii waxaase ka dambeeyey waxaan ku baaqayaa in sharciga la horgeeyo dambiilayaasha iyadoo la tixgelinayo baaqii cadale ee shan iyo labaatanki nofembar labada kun labaiyo labaatanka waxaana sii laba jibaari doonaa dadaaladii aan horay u wadnay ee ahaa sidii xal waaro looga gaari lahaa dagaal beeleedyada ku soo laalaabtay deegaanada kamana daali doono nabadeyntii heshiisiinta beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe cabdifataax miin warbaahinta dalsan muqdisho odayaasha dhaqanka waxgaradkii haweenka deegaanka jasiira ee dowlad goboleedka koonfur galbeedna waxay cabasho ka muujiyeen maamul xumo ay sheegeen in ay ka jirto deegaankaasi cabdisalaan juulo shaakir ayaa sii dheereynaya waan doonaynaa in nalan ka qabto oo dowladuna naga qabato dadka soo diraya huna naga qabto madiidayo dowladnimo kuma diidayo dami waayo deegaanku saaka dami waayo
odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo haweenka deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose oo iyagoo isku duwan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin maamul xumo ka jirta deegaankaas iyo dhibaato ay ku qabaan dad aysan ogeyn cid soo magacawday iyo kuwa deegaankaas ka wada qalalaaso dadka deegaanka ayaa shaaciyay inay jiraan dad gadaal ka riixaya iyo kuwa sheeganaya in lasoo magacaabay waxaana iyagoo isku duuban sheegeen inay kasoo horjeedaan dadkaasi guud ahaantoodba waa kuwaan qaar ka mid a dadka deegaanka oo sida ay sheegeen kasoo horjeeda maamulka gacanku ramiska ah ee la magacaabay waxayna eedeen u jeediyeen dad gadaal ka riixaya dadka dhibaatada ka wada deegaanka ugu dambeyntiina waxa ay dowladda soomaaliya ugu baaqeen inay wax ka qabato maamul xumada ka jirta deegaanka jasiira oo deegaanka ceeldheere la yidhaah jasiiro ku magacaaban waxaan nahay haddii ilaahay ma dad soomaali ka kooban soomaaliyaan ka kooban nahay hal nin iyo saddex nin qaar hal qaar iyo lama qoys ma degana dadka deganu dad fara badan waaye soomaaliyu ka kooban yahay waana dadku heshiiya oo isla fadhiya oo isla nool oo isla jooga waxaa nagu haysta dhibaato dhibaatadaasoo nooga imaa haysa muqdisho xaggeera oo uu nagu wado dadka gobolkii nima la soo adeegsado oo haddee ilaahayd maayo u taga la yidhaah nimankaas deegaankaas wuxuu hayo nooga soo qaada la yidhaah iyakuna unukaa ka soo qaadayna yidhaaho noo imaahayo waayo waxay naga qaadi karaanna waa weysan yihiin waxaan rabnaa dadkaas deegaankanya ee isbaheystay ee deegaana ee dadku ku dhashay daduu kusii dhalay daduu kusii dhalay oo saddex dhalmo ka jooga iyo dadka sii horeeya oo xawaali hori ku duugan yihiin intaas aan dhibaatadu haysaa inalan ka qabto oo naga cishadaan dadka soo diraayana nalan ka qabto iyakana nalan ka qabto dad dabada ka riixayaa jir inay nagu soo darmaan ina soo dhexgalaanay rabaan dhexgalkiyaana u diidannahay waxaanya inay qaataanay rabaan unay ogo- kana ogolaa ma doono kana ogolaa mayno haddana ka ogolaa ma doono waxaan doonaynaa in nalan ka qabto oo dowladuna naga qabato dadka soo diraya huna naga qabto halka haddii ilaahayd maayo dabaka riixa ah huna nalan ka dhacsho waxaa jira dowlad isla xisaabtalo dowlad isla xisaabtalaa timiday awalkuna dad sheega dadka durminoolinka ahaan dhan lahay waxaa la yeelayaa waxay wadaan oo dhulboobka aha ha joojiyaano
codkaas wuxuu u dambeeyey warbixintii waryahina cabdisanaan juulo shaakir oo ku saabsaneed odayaasha dhaqanka waxgaradkii haweenka deegaanka jasiiro oo cabasho ka muujinayay maamul xumo ay sheegeen inay ka jirto deegaankaasi iminkana jubbaland haddii aan eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida dowlad goboleedka jubbaland waxay maanta xukuno ay ku riday rag ka tirsan ciidamada kala duwan ee maamulkaasi raggan ayaa la sheegay ama lagu eedeeyey in ay markaasi dhac ay u geysteen dad shacab ah oo ku nool gudaha ee deegaanada u kale maamul goboleedka jubbaland iyadoona maxkamadeyntooda ay heerar kala duwan ay soo martay guddoomiyaha maxkamadda ayaa warfideenada u faahfaahiyey eedda loo haysta raggan iyo weliba xukunada kala duwan lagu riday
ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland waxay maanta xukun ka soo saareysaa ee eedeysanayaasha ee kale ah subayr ibraahim maxamed ah, soddon iyo kow jir ah ina canab maxamed cabdi ku dhashay boosaaso deegaanka kismaayo kana tirsan ciidanka daraawiishta jubbaland guutada labaad iyo dable shukri mawl- ee, dable shukri mawlid cali ina nuurtay yuusuf cali labaatan jir ah ku dhashay dhagaxley kenya degan kismaayo xaafadda farjano kana tirsan ciidanka nabad sugidda jubbaland iyo eedeysanaha saddexaad cabdiqaadir xarana bashiir ina saynab maxamed maxamuud ina saynab axmed maxamuud labaatan iyo laba sano jir ah ku dhashay kenya degan kismaayo xaafadda farjano Ee, kiiskaas oo ay dhibanayaal ka yihiin nuur maxamed nuur ah soddon iyo sagaal jir ee, ina xaawo cali axmed ku dhashay kismaayo degan xaafadda farjano iyo cabdixakiim cabdi horar shan iyo soddon jir ee, ina faadumo cali xirsi ku dhashay afmadow degan kismaayo xaafadda farjano sidoo kale waxaa dhibano ka ah ummadda soomaaliyeed ee reer jubbaland ee maxkamaddu markay aragtay asbaabahan hoos ku qoran ee maxkamaddu markay aragtay warqadda eedda xafiiska xeerlaalinta markay aragtay dhagaysatayna qiraalka eedaysanayaasha maxkamaddu markay aragtay ama ay u caddaatay in eedaysanayaashu yihiin caadaystayaal ee ku howlan mar kasta inay faldembiyeedkaas tuuganimada iyo darooga isticmaalka ah ay ku caadaysteen maxkamaddu markay dhageysatay dhibanayaasha ma- ee, maxkamadda la horke- hortooda ay ka- ka- ka sheegeen wixii dhiba loo geystay iyaguna kuwana ay qirteen eedaysanayaashuna qirteen maxkamaddu markay aragtay caddaymaha oo xafiiska xeellaalinta u soo gudbiyey ee, maxkamaddu iyadoo cuskanaysa asbaabaha sare ku xusan waxay soo saartay xukunkan soo socda kow dable subeer ibraahim inacaana maxamed cabdi ee, cabd- ee, cabdiqaadir xarana bashiir ina saynabe axmed maxamuud dable shukri cali ina nuurta yuusuf waxay maxkamaddu ku xukuntay saddexdaba min saddex sano xabsi ah iyo inay bixiyaan nin walba qaybtii kaga aaday lacag lix boqol iyo sagaashan iyo toddoba doolar ah oo ay ka xadeen kala baxeenna moobeelada dhibanayaasha waxay u cuskanaysaa xukunka marka koobaad shareecada islaamka oo xaaraamaysay tuugada boobka iyo cabsigelinta bulshada waxay ahayd maadaama ay xatooyada ay sameeyeen ay tahay mid gaartay intii gacanta loo goyn jiray shareecada islaamku waxay qabtaa in gacanta la jaro laakiin duruufo ku xeeran darteed ayay maxkamaddu waxay ku xukuntay tacsiirtaa saddexda sano ee xabsiga ah iyadoo qaadanaysa xukunka ah in qaadigu uu ku tacsiiri karo ee maxaan ku dhahaaye xukunkaas marka ee si tacsiira ayaa loo qaatay sidoo kale maxkamaddu waxay cuskatay qodobka afar boqol iyo siddeetan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka ee soddon iyo sagaal xeerka ciqaabta soomaaliyeed Ee, xukunka waxaa ka furan rafcaan ciddii ee, ka qabtaa cabasho soddon maalmood gudahood inay rafcaan ku qaadata ayaa u furan wabilaahi tawfiiq
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qodobka sidee dowlad goboleedka jubbaland ayuu kaasi ahaa dhinaca kale haddii aan xudur eegnana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliyana waxa uu deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan ee magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool uu ka bilaabay diyaar garowga dagaalka al-shabaab looga saarayo qeybo ka mid ah maamulkaasi cabdiqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo warfiidyaanada kula hadlayay islamarkaa asigoo la jooga ciidamada xooga dalka iyagoo halkaasi ku sugnaa ayaa sheegay inay u diyaargaroowaan dagaalka al-shabaab islamarkaana waxa uu sheegay inay muhiim tahay in guud ahaan wejiga labaad uu ka bilaaban doono deegaanada koonfur galbeed ilaa deegaanada jubbalandna laga xoreynayo ama laga saarayo dagaalamayaasha al-shabaab wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yidhi
maadaama dowladda federaalka soomaaliya ay go-aan shacabkii guusha lagu gaari usa qof qaraabo badan inti deegaanadan baabuurti wax galan nolol helan ilaahay kii roonyahan sada umugo kala an nooli nooladan may leeraa usa langa fadaana jare wala noo horsurun oon taasay marasta iyo haweenka dhalow iyo dogowta inaynahaana nimanka khawaarijta agu may la ku yaabe maga kiidaan haatow eweedan eedan hasamo mumadla shaler laakiin unuma noomid eh quluubtiyo unumaloomide aqlisho i fikirsho unumaloomide diintiyo unumaloomide intaasaybu wal ku qaladay waana wal isticmaaloha siisin la socotanba maybu ahaa ki miino lakiirow ki ilaahay kii roonyaa bah inti daroogo laha ka duro ba may leeraa is dadka may leeraa haleyla eraw ki usoo habuurarow ha ka galow noocishal duuna leyin oyoon diyaariyan taasay marka mayba ka tusaase lanku nahawna hegama ku jara oo aqlisho iyo masqantiyo ama walku bedele isleh marka eh, dad hadee asxaabti oo roogda laha ku noogi oo sayidina cali ha ku noogi sayidina abubakar ha ku noogi cuhmaan ha ku noogi qaar kumid eh, saxaabadii oo naba ku dardaari midleeyeen una tabarmiin helaan inti walan sheegna oo wal sheegay shileedii ha ka nagadan suurtagal manin eh
qodobka ayaa waa kaasi wuxuu ahaa dhegeystay wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo markaasi eh, khudbo dhinacyar fara badan taawanaysu jeedinayay cutoobiya ka tirsan ciidanka xooga dalka oo loo diyaarinayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhaka al-shabaab ee dhowaan la filayo in laga bilaabo qeybo kamid ah deegaanada koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka jubbaland qodobka ayaa u dambeeyey warkii habeenimo aad kala socotay raadiyaha dalsan ee muqdisho sagaashan iyo kow dhibic shan megaartis intaan warkan warkiis xigaan ku kulmi doono nabadgelyo
wararka ma haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee halkaagii sow haatan matanin war la helyaabaa talal hel